markii saddexaad muddo laba iyo toban bilood ka yar ayaa fatahaad looga barakacaya magaalada beledweyne dadka magaaladaasi ayaa qaatir ka jooga daadadka oo sannad walba ugu yaraan mar guryahooda ka barakiciya haddaba biyobaxadaasi soo laablaabatay waxa ay saamayn la taaban karo ku yeelatay ganacsatada yaryar ee quuta waxa ay maalinkaa soo saartaan waa kan xuseen xasan dhaqane oo v o eda beledweyne uga soo warrama fatahaadaha kusoo laalaabta magaalada beledweyne saameyn dhaqaale ayay ku yeesheen ganacsatada yaryar sida kuwa ka ganacsada dharka iyo qudaarta waa markii afraad muddo toban bilood gudahood oo qeybo ka mid ah magaalada beledweyne fatahaad looga barakaco inkastoo fatahaadda xilligan ay aada uga hooseyso marka la barbar dhigo kuwii dhowaa haddana saameynteedu ma ahan mid la dhaylsan karo inuu dib usoo laabto habicii ku yimid ganacsigii magaalada muddo dhowr bilood ayay qaadanaysaa cabdulaahi aadan maxamuud waxa uu ka ganacsada dharka iyo kabaha fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sanadkan dhacday waxay iga xayirtay goobteydii ganacsiga mana jiro hadda dhaqdhaqaaq muudo oo goobtayda ganacsiga oo ka socda marka ganacsigay qeybo ka mid ah waxaan u raray deegaanka ceel jaalle marka waad dareemi kartaa ganacsi boos saldhig lahaa in la raray goob kale la geeyey culeyskooda iyo weliba ii sheegay tasiilaadkooda waad dareemi kartaa shakhsiyan markaan ka hadlo waxaan ka guuray guriga aan deganaa magaalada sidoo kale goobihii ganacsiga waa xayirmeen marka saameyn ballaaran ay ugu yeertay deegaan ahaan iyo dhaqaale ahaan fatahaadda magaalada saare faarax xuseen oo ina ganacsi ku leh magaalada waxa ay sheegtay in haddii sannadaha soo socda sidan ay fatahaadaha beledweyne ugu soo laalaabtaan in magaalada ay dadkeedu noqon doonaan kuwo sabool ah sanadkan hadda ugu dambeeyey labaiyo toban bilood bishan sideedaad bisheedii sideedoodoo kale way soo baxday bishii afraadna way soo baxday hadda oo bishii sagaalaadahna way soo baxday dhibka ay leedahayna lama soo koobi karo dadkii hadda ay guryahooda qalalnaayeen cabsiyay la qaxeen dadkii kaleentana guryahoodiiyaa qoyey ganacsatada haddii ay sanadkii lix bilood ay soo baxsa lix biloodna aysan maaragtay biilaan ay tahay khasaare iyo burbure meeshaas ay ka faa'iidayaan ganacsigana meeshuu ka baxayaa wax dhaqaale awalba maysan jirin marka waxaan leeyahay haddii ay sidaan halkan sano ay saddexda mar soo noqoto ay ku sii socoto waxaa noqonaysaa reer beledweyne oo dhan dad sabool ah cadaawa jimcaale maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ugu weyn qudaarta ee gobollada dhexe waxa uu v o a u sheegay in qudaartii suuqa tiile ee biyuhu qooyeen mid kalena aan lahayn goob lagu iibiyo suuqa qudaarta biyuhu waa ay galeen waaad u jeedaan waa ay buuxdaa islaamihii ku jiray suuqa hoos kulli bannaankii wadiimado kuwa buundada dhooban qudaarta waa dee waad arkaysaa indhahaaga haye qudaartii mid timidna ma jirto tii horeo tiilana biyaha baabi'iyey wixii yarkaaya lahaayeen ku halahay intaan yaalla magaaladana dee waa barakac inta badan waxaa weeye kala baro bar waxaa isleeyahay magaalada way barakacsan tahay qayb ka midana way degan tahay oo biyuhu waxay ku xiran yihiin hilkeliyo siday inoo sheegeen taasu dee waa buux waa wax maalin walba taaganaya weeyaan de waa biyobaxo islaamihii biyaha qudaarta haystane dee kama soo bixin karaan qaar badan bay uga soo tageen wixii hadda ay noolaay hayeen ku halkaa quraacdaa la fadhiya oo ayagu waa sidaasoo de waa kayrkaa ilaahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne